إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay xero askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gedow golaha baarlamaanka kenya ayaa xilka ka qaaday madaxweyne ku-xigeenka waddankaas oo ay wada shaqay waayeen madaxweynaha kenya dadka ku dhaqan deegaanka cows weyne oo fagaaro isugu tegey ayaa daawaday qaar ka mid a meydadka askarta dowladda federaalka ah ee lagu dilay dagaal ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud mid ka mid a culummada diinta islaamka ayaa bogaadiyey adkaysiga iyo sawirka reer falastiin oo muddo sanad ka badan gumaad kala kulmaya yuhuudda dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya canshuuraha xaddhaafka ah ee ay dowladda federaalka u ka qaado xilli aysan waxba u qaban dadka maamulka puntland ayaa sheegay inuu burburay shirkii muqdisho ay ku yeesheen dowladda federaalka iyo qaar ka mida maamul goboleedyada iyagoo dhanka kala sheegay xasan sheekh inuu ku howlan yahay qalalaaso siyaasadeed wiil ou dhalay sheekh usaame bilaadin ayaa laga masaafuriyey
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku garaacay xero ciidamada dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gedow rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay xerada waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada lagu weeraray madaafiicda golaha baarlamaanka kenya ayaa xilka ka qaaday madaxweyne ku-xigeenka kenya oo ay wada shaqay waayeen madaxweynaha waddankaas faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya maxamed daahir calisow kulan ay isugu yimaadeen golaha baarlamaanka kenya ayaa ugu dambayntii xilka looga qaaday madaxweyne ku-xigeenka kenya rigathi kijaku ah oo in muddo ah uu khilaaf uu kala dhexeeyey madaxweynaha dalkaasi baarlamaanka ayaa si aqlabiyad ah u tuuray madaxweyne ku-xigeenka ah oo lagu soo eedeeyey musuq maasuq iyo in uu ixtiraami waayey madaxweynaha soo magacaabay ee william ruuto laba boqol siddeetan iyo kow xildhibaan ayaa u codeeyey in xilka laga xayuubiyo madaxweyne ku-xigeenka rikathi ayaa inta la eriyin ka hor waxa uu khudbad dheer u jeediyey golaha baarlamaanka isagoo iska fogeeyey eeda loo soo jeediyey kuwaas oo dhammaantooda laga hor akhriyey kalfadhiga golaha baarlamaanka taariikhda dalka kenya waxa ay noqonaysaa markii ugu horeysay ee madaxweyne ku-xigeen la eriyo maalintii axad ee toddobaadkan ayuu rikaathi warbaahinta u sheegay in uusan iscasilaynin oo uu dagaalamayo lamana oga sida uu ku aqbali doono kalsoonida uu ka waayay golaha shacabka baarlamaanka kenya khilaafka u dhexeeyey madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa sababay in ay isku dhacaan taageerayaasha ninka la eedeeyey iyo ciidamada booliiska waxaana rigaati kijakuwa lagu eedeeyey in uu ka dambeeyey uu hurinayay bannaanbaxyo ka dhan ah dowladda kuwaasi oo ruxay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya rajada keliya ee madaxweynaha ku-xigeenka u muuqata ayaa ah aqalka sanadka oo ugu dambayntii uu mari doono waxaana uu u baahan yahay ugu yaraan saddex iyo labaatan senatar inay diidaan oo ay ka hor yimaadaan mooshinka si uu xilka u sii hayo dadka ku dhaqan deegaanka coos weyne oo fagaaro isugu tegay ayaa daawaday qaar ka mid a meydadka askarta dowladda federaalka ah ee lagu laayay dagaal ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud sakariya cumar ayaa ka warramaya boqolaal ka mid ah bulshada ku nool magaalada coosweyne ayaa waxay u soo daawasho tageen fagaaro lagu soo bandhigayay meydadka askartii dowladda federaalka looga laayay dagaalkii dhowaane ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud iyadoona ay fagaaraha soo xaadireen qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka coosweyne waxaana fagaarahan lagu soo bandhigayay meedadka askarta dowladda federaalka ah ee lagu laayay dagaalkii ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee galgaduud bulshada kula hadlay salaadiinta waxgaradka iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay fagaarahan lagu soo bandhigayay meydadka askarta dowladda federaalka qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaas oo si weyn u soo dhoweeyey dharbaaxada ku dhacday ciidamada dowladda federaalka ah islamarkaana baakha u jeediyey askarta kale ee weli baaqiga ku ah safka dowladda federaalka waxaan u sheegaynaa dadkii dhalay iyo ahalkoodii inay dadkan waxau ahay ay ka ceshadaan waxaawaay wiilashoodii hadda mucug tahay ee soddon jirka iyo shan iyo labaatan jirka ahay meeshaan wada yaallo war waa niman wada waaweyn waxau ahay waa ka gaaloobeen waxay haayeen male waxa waaye ameerikana waxuu tari mayso turkana waxuu tari maayo hal garabka waxaa ugu qoran gorgoraa leeyiraa hal waxaa ugu qoran dana baa leeyiraa dameero caadiya waayo lagu adeegahayo waxaan uga digaynaa wiilasha soomaaliyeed saatan baan uga digaynaa wiilasha soomaaliyeed inay saatan ku dhalaan waxaan ka xunaa iyakoo oo gaala oo mabda difaacaya mabda'a kiristanka difaacaya inay saatan ku dhintaan aad iyo aad baan uga xunnaa wiilasha soomaaliyeedoo hadda ka dambena uga digaynaa sidatan waxaa sidoo kale ka mid ahaa dadka soo xaadiray fagaarahan lagu soo bandhigayay meedadka askarta dowladda federaalka suldaan daawuud suldaanka guud ee beesha wacisle wuxuuna suldaanka u digay askarta kale ee dowladda federaalka ah ee ku howlan inay weeraro ku soo qaadaan deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ee lagu maamulo shareecada islaamka inay kuwana qaataan waxa ku dhacay saaxiibadood hadda maanta waxay joogaan inay ku baktiyeen meeshii ay hadda meesha taagan yihiin waxaan leenahay marka ha ka waantoodaano ragga ku jiraaho maahaanoo kaleetood yaan yaan likeelin ayagoo la jiidayo hadda dadkan hadda aninku maba naqan mana la aqoonsan karo waxaan leenahay gabdhaha soomaaliyeed wiilashooda ha ka reebtaan odayaasha soomaaliyeed gabdhahooda ha ka reebtaan war dadka eelka ha ka reebtaan waa dad waxay u dhasheen habartoodii adoogood waa dad muslima ay yihiin muslimiin ay yihiin inay hadda markaa ay waxuu ahay gaalnimo in galaan ay ku dhintaan runtii waxa weeye meeshaan la keenaa waa nasiib darro meeshaanna waxa weeye qabuurihiisoo duulayaasha ugu dambeyn waxaa fagaarahan lagu soo bandhigayay meedadka askarta dowladda federaalka ah bulshada kula hadlay waaliga gobolka galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid wuxuuna waaliguu sheegay inay si weyn ka wilaayo ahaan u soo dhoweynayaan howlgalladan guulaystay ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka galgaduud ama gobollada dhexe waxa u soo soconaysaan oo u soo aadaysaan meeshaan waxaa yaallaa waxan oo kale waxaan leenahay marka nimankan shisheeye iyo gaalo inaad u dagaalantaan dhiiggiin u baxo gaalnimo aad u dagaalantaan tan idinkuma jirto anta nool markan waxaan leenahay ilaa ii toobakeenna ilaahay u laab qodobka labaad waxaan soo dhaweynaynaa shaqooyinkii iyo camaliyaadkii iyo hooshii ay galeen mujaahidiinta ee dagaaladan had ugu dambeeyey raggii abaabuley oo qiyaadada ahaa raggii junuudda ahaa ciidamada ahaa raggii sabray ilaahay amarkiina subxaanahu watacaala qaatay ma ahan markii ugu horreysay oo wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda lagu soo bandhigo meydadka askarta dowladda federaalka balse waxaa marar kala duwan lagu soo bandhigay qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee galgaduud meydadka askarta dowladda federaalka ah ee lagu laayay deegaanada ay duulaanka kaga soo qaadeen wilaayada islaamiga ah ee galgaduud mid ka mid a culammada diinta islaamka ah ayaa bogaadiyey adkaysiga iyo sabarka reer falastiin oo muddo sanad ka badan gumaad kala kulmaya yuhuudda tafaasiil ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhabar adeega iyo sabarka ay muujinayaan muslimiinta reer khaza muddada sanadka ah ee ay gumaadkan kala sooca lahayn yuhuudda ku hayso wuxuu sheegay inay mudan yihiin in lagu ammaano islamarkaana loo duceeyo sheekha ayaa dhanka kale dadka muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida ugu baaqay in gumaadka loo adeegsanayo ee shisheeyaha ku hayo ugu adkaystaan sida reer falastiin oo aysan isdhiibin wuxuu ugu horreyn sheekha bidhaamiyey in falastiin ay muslimiinta leeyihiin isagoona intaa ku daray in halgankii ugu dheeraa ee uu ka socdo falastiin dhulka baytulmaqdis ma qudus loo yaqaano dhulkaasi waa dhul muslimiintu ay leeyihiin cid gooniya ma laha reer falastiinna un way degan yihiin ayagu wax gaarah ummadda kama xigaan sumuudkooda iyo tabaadka ay samaynayaanna waa wax lagu ammaano iyo adkaysigooda ummadda haddii in badan la baabi'iyo la baabi'iyo marka dambe ummaddu way geesiyowdaa reer falastiin markaad inta aad la socotaan taariikhda waa ummaddii ugu taariikh dheereyd halganka ummaduhu ay galaan inta hadda anigu aan xasuusanno haddii laga reebo mabaadi kore iyo islaam rimihiis ummadda ugu halgan dheer waaye ama duwalka hadda jira ee dagaalamay ama halgamay halganka ay halgameen reer falastiin halgan hadda la taariikhan uguma ma xasuusto kadib sheekha ayaa tilmaamay in ummadda muslimiinta ay isdifaacaan marka ummaddu inay isdifaacdo oy diinteeda iyo dhulkeeda iyo dadnimadeeda cirdeeda difaacto waa shay sharciya waana wax maanta laga la-yahay adduunkaba laga la-yahay marka reer falastiin waxaan leenahay adduunka muslim caalamka ama dadka muslimiinta ah waxaad u midhaamiseen adkaysi iyo sabar ilaahay haydin sugaan leenahay oo alla haydin sugo oo xaqa ilahay idinku sugo niyadiinana wanaajiya oo inaad dagaalamaysaan oo yahuud cadowga ilaahay kan ugu daran ala dagaalamaysaan arrintaasu waa arrin aad iyo aad u weyn ajir goonyahay leedahay kelimadda sheekh faarax cali ayaa ku soo aadaysa iyadoo muslimiinta falastiin ay xasuuqaysa yuhuudda dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya canshuuraha xaddhaafka ah ee dowladda federaalka u ka qaado xilli haysa dadka waxba uga qabanin faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi qaar ka mid a bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatada dhaqaale iyo culeysyada ay kala kulmayaan dowladda federaalka waxa ay sheegeen in weli dowladda federaalka canshuuro iyo lacago kala duwan ka qaadayso dadka sidaas darteedna aanan laga helin waxqabad ay bulshada u samaysay waa kan mid ka mida dadka ku shaqaysta mutabajaajta oo warbaahinta la hadlay horta sideedaba horta dowladda xata shiikh ani xaquuqaan leeyahay xaqaan leeyahay waan ka hadli karaa yah marka dowladda xata shiikh ahaan ani waxaan ka leeyahay dowladda xata shiikh shacabkay ku maqan tahay waddaa la sameynaa la dhahaa wadda laamiyaa la saaraa gurigaan canshuuraa laga qaadaa gurigaan sanad canshuuraa laga qaadaa okay xata shiikow haddaa ogeen waa loo imaanaya albaabkaa loo qarqaraaca waxaa la dhahaa kun doolar bixi taas xaq miya xaq ma ahan sanad canshuureedoo dhiigaa okay mootoole waa nala istaajina waa nala baarana ma ahan markii ugu horraysay oo bulshada ku nool muqdisho ka cawdaan dhibaatada ay ku hayso dowladda federaalka ayagoo marar badan banaanbaxyo isugu soo baxay degmooyin ka mida muqdisho halkaas oo ay kaga cabanayeen sida ay sheegeen waddooyinka oo laga xidho iyo canshuuro xaddaafa oo ay sheegeen in lagu kordhiyey maamulka puntland ayaa sheegay inuu burbur shirkii muqdisho ay ku yeesheen dowladda federaalka ah iyo qaar ka mida maamul goboleedyada iyagoo dhanka kale sheegay in xasan sheikh uu ku howlan yahay qalalaase siyaasadeed maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya maxamuud caydi dirir oo ah wasiirka warfaafinta maamulka isku magacaabay puntland oo warbaahinta la hadlay isagoo ka waramaya hadalkii kasoo yeeray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ninka lagu magacaabo xamse cabdibare oo qiil u raadinaya shirkii fashilmee u dhexeeyey madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada kaas oo guuldaro kusoo idlaaday xamsena uu ku andacooday in weli shirkaalkiisa kasii anba qaaday hadalkaas oo ahaa mid lagu raatinayo guuldarada shirka muuqaalka xamse ayuu ku sheegay inuu ahaa nin aad u daalan oo muraal jabsan islamarkaana uu ku daalayo waxyaabaaan dhici karin oo ku aadan isku keenta dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada
khudbaddii xalay ee ra-iisul wasaaraha wejigiisa waxaa ka muuqanaysay inuu aada u daalan yahay waxaa ka muuqanaysay in uu mooral jabsan yahay mabaadii aanu isagu shaqo ku lahayn oo maaragtay awooddeeda lahayn oo loo sheegay xitaa jegadiisa in laga takhalusayo oo jego ra-isul wasaare aanay jiri karin buu ku daalayaa dad aanu muxuu ahaay mabaadi isugu keeno oo midayn karta aanay jirin in la yidhaahdo orodoo khudbeeya waxaad tidhaha shirkii baa socda dheh keligaa intaad mikrofon tagto waxaad tidhaha shirkii waa socdaaye ma burburin shir socdaa ma jira shirkaasi ber horu burburay xasan beriguu madaxweynaha noqday markaasaa shirka wadatashiga uu burburay waayo deganaansho siyaasadeedna la gaadho xasan meesha wuu ka saaray qalaalase siyaasadeed iyo qarandumis buu keenay tiibayna ilaa iyo hadda ku socotaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalk ayaa sheegay inuu gidaarka soo taabtay lix bilood kadibna lagu dhegi doono isagoona shirkii fashilmay ku tilmaamay kii ugu dambeeyay isugu yimaadaan dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada waxaana rajaynayaa insha allah hadda gidaarkaa lasoo taabtay xasan iyo mabaadidiisii kalitaliska ahayd gidaarkay soo taabatay gidaarka hadday soo taabatayna waxuu ku khasb marin maaratay marinaayana waa sugaysaa in guntiga lagu dhigo lix bilood kadib guntiga lagu dhigo la yihahda xasanow soo bax isagaa odhan jiray maxamedow soo bax xasanow soo bax baa hadda sugaysaa marka waxaan u malaynayaa inuu yahay shirkani tobnaad kii ugu dambeeyey oo noociisa inuu ahaan doonaan malaynaya waayo dee gidaarkii wuu gaadhay meel kale oo looga gudbo derbigii baa soo celiyey meel kale looga gudbo ma jirto mar wuu soo hadal qaaday ka bixitaanka maamulka la baxay jubbaland shirkii muqdisho ku qabsoomay ayuu ku tilmaamay inuu ku saxan yahay tallaabada uu qaaday axmed madoobe
axmed madoobe meesha uu ka abaaray waxaan rabaa waxaan qabaa inay horta meel fiican tahay meesha ku abaaray waayo qofka ugu horreeya la dili lahaa waa isaga horta doqon maaha waayo mindidii aan kugu dili lahaa ee gacantaada ku jirta ii dhib aan kugu dhuftay ninka lagu yidhi hadduu diiday horta doqon maaha waxaan qabaa inuu abaaray waayo qofka koowaad ee dastuurkiisa laga qaadayo ee dabeedna la leeyahay maaragtay qoorta soo dhiibo aan kuu taliye waa isaga weeyaan mudxereedkiisii baa dhammaaday inuu doorasho qabsaduu doonayey muddo kororsi sanadaan ku siinayaa waa qofka koowaad la birayn lahaa buu ahaa horta meel fiican buu ka qabtay warka ka soo baxay wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxay puntland ayaa imaanaya xili magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya uu ka dhacay shir la isku fahmi waayey arrimaha doorashada kaasoo ay maamul goboleedyada ka biyo diideen sidaa wax u rabay xasan sheekh maxamuud axmed madoobe ayaa gebi ahaanba isaga kacay shirka isagoona durbadiiba diyaarad ka soo raacay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho isaga iyo wafdi uu hogaaminayay maamulka puntland ayaa sheeda sare ka daawanayay waxaa ka dhacay madaxtooyada villa soomaaliya maadaama maamulka puntland oo hogaamiyo saciid cabdulaahi deni iyo xasan sheekh maxamuud oo kala dhexeeyo dagaal siyaasadeed oo aada u daran warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan wiil ou dhalay a-sheekh usaama binlaadin ayaa laga masaafuriyey waddanka faransiiska muxseen xasan ayaa ka warramaya cumar bin usaama binlaadin oo ka mid ah wiilasha uu dhalay sheekh usaama binlaadin hogaamiyihii iyo aasaasihii ururweynaha jihaadiga ah ee alqaacida ayaa laga masaafuriyey dalka faransiiska oo sannadihii u dambeeyey uu ku noolaa dowladda faransiiska ayaa qaraar ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in cumar binlaadin laga masaafurinayo dalkeeda sababo ku aadan in baraha bulshada uu ku faafinayay falal dhiirigelin iyo taageero u ah jamaacaadka jihaadiga ah ee ay reer galbeedka ugu yeeraan argagixisada wasaaradda arrimaha gudaha faransiiska ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso sidii mar dambe aanu cumar binlaadin ugu soo laaban lahayn dalka faransiiska halkaasi oo sannadihii u dambeeyey ahayd deegaankiisa sannadkii labada kun kow iyo labaatanka oo ku beegneed toban sano kadib dilkii sheekh usaama binlaadin ayuu cumar wuxuu qoraal kooban oo uu soo dhigay barta ekis ku yidhi taariikhda waxaa lagu qoraa dhiigga raggan oo kale waxay diiwaangelisaa sheekada shuhadadan taariikhda sameeyey ummaddana dhisay sharafna u soo jiiday dhiiggoodana wuxuu badbaado u yahay iimaankeenna ilaa qiyaamaha cumar bin usaama binlaadin ayaa ka mid ah wiilasha uu dhalay sheekh usaama binlaadin ee xilliga nool wuxuuna sannadihii u dambeeyey ku noolaa dalka faransiiska ee qaaradda yurub waraysi dheer oo uu bixiyeyna wuxuu kaga sheekeeyey taariikhda aabbihii iyo xasuusihii maalmihii uu la joogay dalalka suudaan iyo afghanistaan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa